Maalinta Dhiig-bixinta Adduunka ayaa la qabtaa afar iyo tobanka Juun ee sanad waliba. Munaasabadan ayaa waxaa markii ugu horreysay la qabtay sanadkii labada kun iyo afartii, waxaana si wadajir ah u abaabulay Ururka Caafimaadka Adduunka, Xiriirka Caalamiga ee Qaanqeyrta Cas iyo Bisha Cas, si kor loogu qaado wacyiga baahida loo qabo in dhiig la helo, wax-soo-saarka dhiigga, iyo in loo mahadceliyo dhiig-bixiyeyaasha dadaallo badbaadin ah ay sameeyeen. Sanadkan, hal-ku-dhigga Maalinta Caalamiga ayaa waxa ay tahay Bixi Dhiig si aan nolol u wadaagno, waxaana looga gol leeyahay mar walba badbaadinta bukaanada dhiigga u baahan iyadoo la bixinayo dhiig deeq ah oo aan wax lacag ah laga qaadaynin. Dalkeena, nidaamka deeq-bixinta dhiigga ama kaydinta dhiigga waa mid aan u horumarsanayn, sidoo kalena shacabka si weyn ugu baraarugsanayn bixinta dhiigga si nolol loogu badbaadin karo. Dr. Aadan, oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ayaa raadiyo Beelulo u sheegay in bahda caafimaadka ay wadaan dadaallo si loo horumariyo adeegyada si ay u helaan bulshada.
adeeg caafimaad marka la horto yani waa la wada bixiyaa hadda laakiin waxaa loo gudbay xarumo oo si oo bilaash ah dadku daaweeya oo hay-adaha inta badan ay saboot garayaan marka waxa wixii ka bata oo qofka uu wax ku qabanwayo wuxuu u raadsanayaa dhakhtar specialist ama qaas u ah xanuunkaas gooniga ah marka wax badanaa laga qabtay aad baa loo dadaalay awal hore waxaa jiri jirtaa filaya in yani magaalada dhan hal isbitaal ama hal mch keliya uu lahayd hadda laakiin afarta xaafad xaafadda afarta xaafad ee magaalada waxaa laga yaabaa halkii xaafadba in saddex xarun ama afar xarun oo bilaash ah laga helayo oo ay kusii jiraan weliba saddex isbitaal afar isbitaal oo dhakhaatiir gooni ay leedahay farmashiyaha xisaab male waa zaa'id farmashiyooleyda marka intaasoo dhan waxay ku cadaynayaan wixii inay tahay leeyihiin oo dadkii si buuxda ay ku fakaraynayaan awalna aadeysta magaalada magaalo kale loo aadaya caafimaad way badnayd laakiin hadda way yaraatay dabcan taasna waxaa keenaya korarka kordhay waxyaabihii magaalada yaalla ee ku filnada baahidii Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Beledweyne ee bixiya dhiigga ayaa raadiyo Beerulla uga warramay caqabadaha ay la kulmaan marka ay dhiiggooda ugu deeqayaan qof bukaan ah iyo faa'iidada ay leedahay in dhiig la bixiyo.
waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta ay ku asteysan tahay maalinta dhiigbixinta adduunka ama maalinta tabarucaadda dhiigga adduunka aniga shaqsi ahaan dhiig waxaan baxshay muddo la siman ama sana ka badan lix jeer wallaahi caafimaad badan aan ku dareemay mar allaale iyo markii dhiig aan shubo waxaa isoo jira dhiig firfircooni cusub waxaan ka qaadaa hurdo waxaan ka qaadaa abataydkoo ii furmo dhiig in la shubo faa'iido badan oo intaan la soo koobi karin uu leeyahay wax badanna waan ka faa'iiday saddex bilood gudahood saddex bilood walbaba qofka waxaa u fiican caafimaad ahaan inuu dhiig sadaqaysto ama dhiig uu iska shubo qofka walaalkaana wuu ku badbaadaa asna ajarna wuu ka helaa midda kale ee caafimaad ahaanna way u fiican tahay Sheekh Maxamed Isaaq Ismaan iyo Sheekh Cumar Saalax Madoobe oo ka mid ah culimmada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa raadiyo Beerula si wadajir ah ugu warramay waxa ay diinta ay ka qabto in qofka bukaanka dhiig loogu deeqo si loo badbaadiyo in la siiyo qof kale oo walaal oo muslim ah dhiig looga deeqo oo dhiigga qofka qofka kale uu u miiro ama uu maarata u shubo ee waxay soo hosgelaysaa ayadda ilaahay uu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan diinta islaamka maxay ka qabtaa in dhiig loo shubo qof u baahan ugu horeynba qofka muslimkaa in dadka kale uu caawiyo wax uu taro waa wax diinteennu aada ay u boorisay waxaa dadku u taray ayaana kala muhiimsan marka kumaba sii jirta haddii markaa ay tahay wax isagu jiritaankiisa ka mid ah sida dhiiggiisa inuu u shubo oo kale marka masalada tan jawaabteeda kooban waxay noqonaysaa way bannaan tahay guud ahaan dunida oo dhan ayaa maanta oo kale afar iyo tobanka juun laga xusaa maalinta dhiig bixinta iyadoo la qabto munaasabado looga hadlayo muhiimadda ay leedahay maalintan iyo sidii loo xoojin lahaa dhiig bixinta